الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب بيان البيوع الباطلة وحوبا بها عدين دي إيبابك باطلك يعانوا إيبكودو أنسحين wataan idiin soo sheegay sheekhu inuu hadba dhinac axkaamta iyo arrimaha iska taago mararka qaarkood inuu shan iyo saddex jeer soo celiyo isagoo marba dhinac ka eegaya ama qaybina uu leeyahay marba dhinac ka eegaya waa kii sheekhu inoo soo sheegay iibku inuu saddex qaybood u qaybsamo saxiix faasid wa muxaramun wa insaxa marka haddaba buyuucdii faasidka ahayd oo marka halkaa qaybin ahaantaasuun inoogu soo sheegay ayuu halkana si faahfaahsan inoogu sheegayaa baabu bayaani lbuyuuci albaatilati buyuucdii baatilka ahayd ee buraysay aan ansaxaynin caddaynteeda ayuu baab yahay wahiya buyuucdaasina ka bayci maa lam yuqbad shay aan gacanta lagu dhigin iibintii weeye ilaa fii miraasin dhaxal mooyaane wa muusan bihi shay la dardaarmay mooyaane warisqi suldaanin iyo bixinta madaxa muslimiinta u sarreeya mooyaane wa haniimatin haniimo mooyaane wawaqfin wa rayci waqfin waqafka wixii ka soo baxaya mooyaane wa mawhuubin iyo wax la hibeeyo u surjaca lala soo noqday mooyaane wa saydin ugaadh oo bishabakatin ku sugan mooyaane wa muslamin fiihi kii lagu hormarsaday mooyaane wa mugtaran iyo kii la kala kiraysay iyo wakayrihaa kayrkeed mooyaane waxaa sheekuu leeyahay hiya buyuucda baatilada ama faasilada ahi way wara badan tahay sidaa daraaddeed buu kadaa u markaasu leeyahay oo macnaha uma wada xasilinaye waxaa ka mida buyuucda ayuu amsilo markaa waxoogay ah inaga siiyey oo uu inooga tirinayaa markaa wuxuu hi ka bayci maa lam yuqbad shay aan gacanta lagu dhigin oo qofkan iibinayaa weli gacanta aanu ku dhigin iibintii oo kale weeye shaygu marka uu gacantaada soo galo ee uu gacantaada ku jiro ayuunbuu bannaan yahay inaad sii iibisaa haddaad shay iibsato welina aanad gacanta ku dhigin inaad sii iibisaa kuma bannaana waayo shaygii waxa lagaa rabaa dee inaad qofkii aadna gacanta u geliso waxaba dhici karta dee inaan gacantaba laguu soo gelinin oon u suurto gelin inuu dhexdaba ku intaanu kuma soo gaadhin waxyeeloobo inuu ceerubo ayaa la arkaa seed markaa u sii iibinaysaa markaa alaab lagaa iibiyey oo ama dekeda taalla ama madaarka taalla ama meel kala taallo gacantaada weli aan soo gelin inaad iibisaa ma bannaana markaa iibabka ka baadilka ka bayci maa lam yuqbad haddaba wuxuu sheekhu inoo sheegay oo matniga inoogu sheegay sagaal masalo oo lagu iibin karo shay aan weli gacantaada soo gelin waa fara badan yihiin laakiin intuu inooga sheegay ayuunbaa intaasa ilaa saddex kalena sharax ayuu ka sii raacinayaa markaa wuxuu hi ilaa fii miraasin dhaxal mooyaane hadduu masalan qof aad dhaxalkiisa leedahay dhinto oo aada wax ka dhaxasho shaygaa waad sii iibin kartaa isagoon gacantaada soo gelin leanno waxaa la yidhaahdaa dhaxalku waa waxyaalaha qofka milkigiisa si qahriya u gala si qasaba buu soo gelayaad waxaad ku yeelanaysaa mar hadduu qofkaasi dhinto dhaxalkiisana aada leedahay markaa uu dhinto ayuu shaygaa dhaxalkaa uu ka tegay milkigaagii soo gelaya markaa waad sii iibin kartaa waxayse leeyihiin waxaa shardi ah dee kanaad ka dhaxlaysa lafdiisu inuu shay u ku tasarufi karayay oo tasarufkiisa u lahaa waa inuu yahay haddiise shay aanu isba ku tasarufi karayn inuu yahay tusaale ahaan oo kale waa shay uu iibsado weli isagii aanu gacanta ku soo dhigin waa shay rahan u yaallay oo aanu weli la soo wareegin daydii waa bixiyo laakiin weli lama soo wareegin waa shay kiraysan oo weli aan gacantiisi ku soo noqon markaa uma bannaana kii waaridka ahaa ee dhaxlay inuu markaa isaguna sii iibiya uma bannaana lianno dee waaridkan aad ka dhaxlaysa lafdiisa ayaa tasarufkii uu ku tasarufayabaa ka xidhnaa adigina markaa kuma tasarufi jirtid laakiin shay caadi oo u haysay oo aan shay wiibsadayn weli gacantiisa soo gelay iyo shay raan looga haysay iyo shay kiro looga haysay midnaba aan ahayn ee aad ka dhaxashay masala aabbahaayo adigoo keliya masala aad dhaxashay wixii waad sii iibin kartaa bay yidhahdeen waa muusan bihi iyo shaygii la dardaarmay qof baa u dardaarmay qof wax waxa hala siiye buuli goorma ayuu laasimayey marka uu kii muusiga ahaa dhinto muusaa lahugina bacdalmawd uu aqbalo waa dhintay isagiina waa aqbalay mar hadday taasi timina shaygaasi dee waa shay gacantiisa soo gelayo ayadana wuu sii iibin karaa warisqi suldaanin suldaanka waxaa laga wadaa madaxa muslimiinta u sarreeya ayay marna suldaan ka cabiraan marna imaam ka cabiraan waxsiintiisa hadduu baytulmaalka iyo xoolaha muslimiinta ka dhaxeeya qofku markaa dee baan wixii qisadiisii qadarkeeda ka siiya ama wax ka yarba ka siiyo oo u cayimo isagoon gacantiisa soo gelin kaana wuu sii iibin karaa wa haniimatin wa haniima oo ciidan baa dagaalamay waxbay soo qaniimaysteen qaybtaa markaasuu helay ayaduna iyadoon gacantiisa soo gelin wuu sii iibin karaa laakiin waxay dhaheen bacda alqisma ow ikhtiyaari tamalluk waa waxyaalaha lagu milkiye qaniimada waa qaybinta ama waa milkinteeda oo u doorto haddii markaa la qaybiye ama milkinteeda uu doortay markaa gacantiisa mayay soo gelin lagu sii iibin karaa wawaqfin wa mawquufin wa rayci mawquufin waqafka dee lama iibinayno inaan la iibinayno waynu soo marnay oo iibkiisu ma ansaxaynin laakiin wa rayci mawquuf waqfin ay mawquufin shay la waqfay dheerdii ka soo baxaysay baa laga wadaa oo masalan dee neefkii lagu waqfay baa qofkan ilmo u dhalay geedii lagu waqfay baa midho u samaysay beertii baa midho uga soo baxeen isagoo aan weli gacanta ku dhigin ayadana wuu sii iibin karaa wa mawhuubin usturjica shay la hibeeyey oo lala soo noqday oo iyay u bannaanayd hibada inuu la soo noqdo dee waalidka unbay u banaad asalkay u bannaaday fiima yahabu lifarcihi wuxuu farciisa u hibeeyey waalid baa ilmihiisii wax siiyey kadib waa kala soo noqdo hibadii waa ka noqday isagoon weli gacantii ilmaha kala soo wareegin oon gacantiia soo gelin taana waa sii ibin karaa wa saydin bishabakatin sayd iyo ugaar shabaag u jira ninkani shabakad kalluun buu dhigtay ama dabin markaa dee ugaar ayuu dhigtay waa u gareenoo waa ugu jiraan taana isagoon weli isagu gacanta ku dhigin ayadana wuu sii ibin karaa wa muslamin fiihi shaygii muslimu fiihiga ahaa ee lagu horumarsaday ee isagana lacagta laga bixiyey ee weli intaasoo lacaga qaado waxaan kaa iibsadoon kaa doonayaa shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa sibadiisaa tahay oo xilligaa adii keenayso kaa muslimu fiihiga lacagta lagu horumarsadayna isagoon weli loo keenin waa siimin karaa laakiin waxaa la yidhi masaladani wej daciifa ayuu sheekhu maray in la iibiyo musawfiigaa la iibiyaa kii musnamu ilaygaa in laga iibiyo cid kale in laga iibiya ma ansaxayso allaahuma markuu qofkan muslimkaahi gacanta isaga ku dhigan mooyaan marka masaladaasi waa masale marjuuxa baalay waa mugtaran shaygii la kiraystay shaygii la kiraystay isagoo markaa kiro kaaga maqan oo cidi ay kiro u haysato ayadana waad iibin kartaa waad iibin kartaa le'annao shaygan manfacadiisa unbaad kiraysay mooyaane dee raqabadiisa iyo qoordiisa iyo lafdiisa iyo asalkiisa adigaa leh qofku haddaanu ogeyn laga iibiyena waa taynu xalay maraynayoo khiyaar buu leeyahay haddii uu og yahayna wax khiyaaruu leeyahay ma jiro markaa wuxuu yeelanayaa qofku muddadaa isagoo masruubulmanfaco ah gurigaasi isagoo sanad kiraysan baa laga iibinaya hadduu og yahay ama uu ogolaado kadib sanadkaa gurigaa wuu lahaanayaa isagoo bilaa manfacaho dee lagu jiro ayuu yeelanayaa kaana gurigaa uu kireeyeyna isaga oo aan weli la soo wareegin muu sii iibin karaa waayruha waayriha wakagayriha iyo kayrkeedu eno shay mushtaragahoo dee ka wada dhaxeeya inuu kayrdiisi iibiyo isagoo kii kale maraa gacanta ku haya way banaantahe maalu qiraadkii baa ka mida xoolii qofka loo dhiibay ee layidhi intaa haddaad inoogu shaqeeyo intaas raydaa baad leeday shaygii marhuunta ahaa ee weli aan ninkii laga soo qaadin ayaa isaguna ka mida wuxuu i wa ka bayci maa shay iibintii weeye iibabka markaa baadilkaah cajaza uu qofku kari waaye can tasliimii dhiibidiisa xaalan hadda inuu dhiibo ka tayri waaba shimbir fi lhawaayi ku sugan ilaa fii ijaaratin ijaaro wasalamin iyo waqallatin dheer laa yumkinu kaylahaa aan miiskeedu suurto gelaynin ilaa fii zamanin tawiilin waqti dheer mooyaane wa maqsuubin iyo shay la dhacay aw aabiqin ama addoon dhuuntay oo fakaray liqaadirin calayhi mid karaya laga iibiyo wa caynin iyo shay cayno bibeladin aakhara beled kale ku sugan sheekhu masaa'il daqiiqa ayuu keenayaa oo ay isu wada munaasab ah oo laga yaabo yacni kutubta dee ashwaab wa nadaa'irka iyo qawaacidda iyo mooye inaad meel kale ku arkin wuxu uhi waka bayci maa shay iibintii ayaa isaguna baatila cajaza qofkani uu kari waaye can tasliimi dhiibidiisa xaalan hadda inuu dhiibo waxaa shuruudda ka mid ahaa shayga la iibinayo an yakuuna maqduuran calaa tasliimihi aw tasallumihi inuu yahay shay aad markaad qofka ka iibisa aada gacanta u gelin karto ama isagu uu qaadan karo qofka haysan ka qaadan karayo shay aanad dhiibi karaynin qofkiina aanu ka qaadan karaynin iibintiisu waa baatil xaalan hadda aanad dhiibi karaynin muxuu noogu misaalay ka tayri waaba shimbir fil hawaayi hawada ku sugan shimbir duushay oo kaa duushay shimbiraad dhaqato dee waa duuleenoo hawaday galeen dee ilaahay kuu soo celiye mooyaane waxaas yacni wax kaloo ayaa hayrahood adigu ku leedahay ma jirto shimbirahaasaan kaa iibiyey ma ansaxayse waayo isihoo lacagtoo dee halkeed ka soo abootii duusheen waxay ka soo reebaan uun shinnida shinnidu hadday gagurteedii iyo halkeedii boqorkii ugu xidhan yahay boqoraddii ay ugu xidhan tahay oo ishaaka wada duushay wada baxdo dee ayada waxaa loogeeyay inay soo noqonaysay halkan imanayso taa markaa iyadoon midh ku jirin boqoraddii mooyaane oo hawada ku wada maqan oo saaka fooq tagtay taa waa la iibin karaa bay idhahdano atayr fil hawaa kaasay ka soo reebaan haddaba shay aanad markaa dhiibi karaynin oo haddana iibkiisu ansaxayo ayuu ayana halkan noogu sheego lix shay ah wuxuu hi ilaa fii ijaaratin ijaaro iyo kirayn mooyaane asalka horta kiradu waxaa la yidhaahdaa baycu lmanaafic baa la yidhaha waa manaafic iyo dheef la iibinayo kiradu markaa ijaaro mooyaane masalan haddaad daar bil kirayso oo aada boqol dollar ku kirayso waxa aad iibisay waa gelidda daartaa la gelaya ee la intifaacsanayo wey waxaad iibisay haddii lagu yidhaahda hadda bal waxaanaad boqolka dollar naga qaaday gacanta noo geliy oo noo dhiibnaa dee waxaad dhiibi karaysa mahe waa manfacadaasoon shay-an fa shay-an iyo yowman biyowmin loo oofsanayo weeye markaad way ansaxaysaa waa waxaad iibinayso oo aanad haddaan dhiibi karaynin haddaanad wada dhiibi karaynin yacni ee shay-an fa shay-an ayaa qofkii markaa u oofsanayaayo ay gacantiisa usoo gelaysaa wa salamin salamkii oo looga jeeda ay muslimun fiihi muajar shaygii muslimu fiihiga ahaayee wax lagu hormarsee muddadan loo sameeyey waxaan kuugu horumarsay lacagtan neef xoola ah ama gaadhi moodeelkiisa ayahay sifadiisa midabkiisa tilmaamihiisa galo wax walba laysla sifeeyey oo aada ii keenayso lix bilood kadib waa muslimu fiihi muddana markaas waa loo qabtay iilkiisu waa ansaxayaa bilafdi salam in lagu iibiyo ayuu ku ansaxayaa waa markaa dee lafdu salam la isticmaalo ee aynu soo marnay markaa in rasmaasha in la dhiiba mar bilafdi salam la bilafdi lbayc haddii la isticmaalayo waa markaa iyada waa ansaxayey ama bilafdi salam marka la isticmaalayo muslim fiiga sidaa lagu iibiyo hadda shaygaa aada iibisay ee qofkaasi lacagtiisa qaatay ma dhiibi karaysid hadda laakiin hadhow ayaa la dhiibayaa kaasina waa ansaxayaayo wasalamin ay muslamin fiihi muajal waxaa laga wadaa shaygaa lacagta lagu hormarsaday ee mu-ajalkee waktiga loo sameeyey laakiin hadduu xaallo yahay oon wakti la ysla qabsanin dee shay aad imika hayso milkaaga ku jiro dhiibi karta unbaa taa lagu samayn karaa wakallatin halladu hadyo goraale asrigeeda waxaa loo isticmaalaa shayga dheebda ah ee wax ka soo baxa masalan mustakallaad oo kale iminka dee waqaf oo kale wixii ka soo baxay hallaa la odhanaya waxyaalaha labda imaa tiradoo kale hallaa la odhanaya albeertoo kale wixii ka soo baxay hallaa la odhanaya laakiin un hadda waxaa looga jeedaa wuxuuhi waa halla waa wax dheebahoo masalan raashina oo laa yumkinu kayduha aanay suurtagalaynin miiskeedu ilaa fi zamanin tawiilin wakti dheer mooyaane masalan raashin fara badan oo lagaba yaabo inuu kun kiiloo yahay ama toban kunoo kiiloo yahay ayay wuxuuhi kiiloo kasta waxaan kaa siiyey hal dollar baan kaa siiyey dee marka la miiso ee calaa kiiloo loo miiso ayuunbuu qofka markaa gacantiisii soo galay markaasuu sii iibin karayay oo qabdigeedii wuxuu ku taagay gacan kudhigideeda in la miiso miisidina wakti dheer bay qaadanaysaa intii la miisayay intaasu ila waxaa la yidhi kiilo kasta hal dollar baanu kaa siinay marka waa in la miisaa oo la ogaadaa intuu yahay inta markaa kiilaa lagaadunbaa lacagteedii markaa lagu yeelanayaa taasina ayadana hadda ayaa lacagtii la kala qaadanayaa shaygiina hadda lama wada dhiibi karo ilaa dee miiskiisu dha miiskina wuxuu qaadanayaa wakti dheer taasoo kalena isagana waa waxaan hadda la dhiibi karaynin laakiin dee markuu miiskiisu dhammaado la dhiibayo kaasina waa ansaxayaa wa maqsuubin shay la dhacay aw adiqina ama addoon dhuntay liqaadira caley mid karaya inuu soo qabsado ama soo dhaco shay kaaga maqan dhacoo lagaa dhacay ama shay kaa fakaday isagana iibkiisuma bannaan waxaadse ka iibin kartaa qof shaygaa maqsuubka cidda dhaca ku haysta ka dhacsan karaya ama adiqa qof soo qabsan karaya oo soo heli karaya inaad sidiisa way bannaantay marka adigu hadda gacanta u gelin kari maysid laakiin qofkii isagaa gacanta soo gashanaya wa caynin bibeladin aakhara iyo cayn ku sugan beled kale guri aada leedahay gaadhi aada leedahay boos aada leedahay xoolo noolada meel kala jooga laakiin aa isla aragteen oo isla garanaysaan inaad ka iibisaa way bannaan tahay macaanow hadda ma dhiibi karaysid dee qabdinteedana waxaa loo shardiyaa inuu ilaa intuu qofku markaa dee meeshii ka gaadhayo xilligaasubaa markaa loodhanaya wuu qabday oo gacanta ayuu ku dhigay marka arrimahan oo dhan iibkoodii waa ansaxayaa walow qofku dhiibidooda ayaanu karayninba haddee laakiin qofkan iibsaday baa dee qaradkiisii ujeeddadiisii ka gaadhaya waka bayci xabarin xabarati waka bayci maxbuulin maxbuuli biha yacnii kan caloosha lagu seekow caloosha ku sii sido ayaan kaa iibiyey kaan yaquula waa inuu yidhaahdo idaa nutijat haadihi naaqu markay dhasho uma nutijat ay dhasho allatii fii batniha ta caloosheeda ku jirta faqad ji'tuka waladahay mehedaasaan kaa iibiyey aw amdi an yashtariya shay waa inu ibso bisamanin mu'ajalin lacag mu'ajala oo lagu mudeeyey binataaji naaqatin mucayana hal mucayano lacayimo dhalideed uma nitaaji maa fii batniha ka caloosheeda ku jira intuu ka dhalanayo lagu mudeeyo waxaa sheekhu leeyahay waka bayci xabarin xabara iibabka baatilka waxaa ka mid a baycu xabarin xabara waa min daqi lmasari weeratis mafcuul maxbuul baa horta loo jeedaa kii yacni caloosha lagu siday xabalin maxbuuli baa tan caloosha la saakeyey markay caloosha ku siday siday weeye iibkiisa nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaariyi muslim ay warinayaan ibni cumar laga warinayo ayuu ku nahiyey annahu nahaa can bayci xabalin xabala haddaba waxay ku fasireen culimadu laba weji ka an yaquula wa idaa nutijat marka majhuul buu u binaysaya ama mafcuul ama limaa lam yusama faciil haddana masamaynu ka macnaynaynaa xagga suura ahaan ayuunbuu ka yahay majhuul mooyaane xagga macno ahaan waa mabniyu lilmusanna oo marfuuca ku xigana naa'ibulfaacilnimo u qaadan maayo faacilnimo buu qaadanayaa waana eraye inta badan sidaa ku yimaada imka junna iyo cunna iyo nasijad iyo nutiijadan iyo haddii laga dhaliyo ma waa hadday dhasho un majhuulkaasaanay inta badan iskaga yimaadaan kaan yaquula idaa nutijad markay dhasho haadihi naaqatu naaqadan iyo hashani uma nutijad ay dhasho allatii fii batnihaa ka caloosheeda ku sugani faqad bictuka walada ilmahaasaan kaa ibi hashaa rimani waa inay dhashaa ka ay dhashaa marka uu sii dhalo ilmaha ay dhashay ayaan kaa iibi waa samanulshaahiligii dee caqliga liita yacnii lagu soconayey iib wax lagu kala iibsadaa buuha ama wax yacni la kala iibsaamayahay ama innagaba way dhacdaa iminka dee in markaa waxa awurjiif markaa la iibiyo inkastooy markaa innaga mucayano aanay ahayn ama bican yashtariya shay-an waa inuu wax iibsado bihamani lacag buu ku iibsanaya lacagta halaygu lahaada buu leeyahy oo goormaad bixinaysaa lacagtaasoo mu'ajalin lagu mudeeye binataaji naaqatin mucayana hal mucayano dhalideed uma nitaaji maa fii batniha kadibna ka caloosheeda ku jirta ay sii dhalayso lacagta waxaan bixinayaa hashaasi marka ay dhasho ka ay caloosha ku sidaana sii dhalo xadiidkaasaa horta ku soo arooray oo nebiga sal sa ayaa nahiyey oo diiday xikmadda ku jirtaana waxa weeye dee marka ilmaha caloosha kaa ku jira kuu sii dhali doona la kala iibinayo waa shay aan mamluug ahayn oo macduuba baa la kala iibsanaya waxaanu qofku lahayn oo aanu gacanta ku haynin ayuu iibsanaya ayuu iibinaya oon macluumna ahayn aanu dhiibi karayninna dee haddii muddo la qabsanayana muddo macluumaabaa la doonaya in la qabsadee muddo markaa iyaduna majhuulaah oo dee goortay noqon doonta aan la garanaynin taasina ma ansaxayso wa baycu lmadaamiin iibka wixii madaamiinta loodhanjiya iibkooda weeye wlmalaaqiici wa bayci malaaqiic wa baycu lmadaamiin wahiya maa fii aslaabi lfucuuli oo dhan waxaa dabaradeeda ku jira weeye waalmalaaqiic wa bayci lmalaaqiixi malaaqiicda iibintooda wahiya maa fii butuuni linaasi dhadiga waxa alooshooda ku jira weeye waxaa kaloo kamida buu leeyahy sheekhu wa baycu lmadaamiin مضامين وجمع مضمون متضمن ووحى لقوب صدي إبقى مضمون الكتاب وحكام لي يعني بريسة كنت قبع لقوضها مضامين وحى لقوضها ما في أسلام الفحول قولنا وحى كتشنا نمر كونه بيهو الأسان كايبي والملاقيح وبيع الملاقيح وجمع ملقوحة واجنينك يا أرجيبك حشا أما نيفك وهي ما في بطول الناس بدك حولها بدك وحالوش هذا كتشرا إيرنت هذا وهي وانا حديث أي مركز أي مبدا ورين أيام أي أبوع التلمام أيام أنا نبي أنها عن بيع المراضيح والمضامين بزاري يسحر بن راوية أي مركز ورينيا ولو مركز سنة جيسة ضعيفين وبيع بشرد وحك لو يسقنا باطل ايد شرد له إلا بشرد ران أو كفيل مويان أو شاد مرجل مويان أو خيار خيار مويان أو أجل أجل يمد مويان أو اعتاق حرين مويان أو براءة من العيوب عيبك بل نغشود مويان فيبرو عن عيب باطل بالحيوان ayuu ka bari noqon lam yaclamu aanu ogaanin wuxuuhi imaamka baatilka wa baycin bishardin beec shardi la socdo shaygan waa kee bishardi adna waxaa iga ibi shaygan waa kee bishardi waxay amaahi iibkaasi markaa isaguna ma banaana xadiid ay abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-iya warinayaan laa yaxilu salafun wa baycun ama iyo iib wada jiraan ma banaana walaa shardaani bi baycin laba shardi oo markaa iib ku wada suganna ma banaano taana wuxuu ka soo reebay saddex iyo toban mas'alo oo baycun bishardin u ansaxayo ayuu markaa ka soo reebay markaa wuxuu hi ilaa bishardi rahnin ilaa bishardi rahn iib shardi rahni la socdo mooyaane aw kafiilin la socdo mooyaane rahan masalan lacagtii baa shaygan wiibiyeen lacagtiina muddaa loo qabtay markaasaa wuxuu leeyahay bishardi waa inaad shaygaa rahan iga dhigtaa bishardi waa inuu hebelku kafiilta ka fiishaa waa in laakiin rahanta iyo kafiilka mucayana yihiin hadday majhuul noqdaan dhiibkii baatilkaa buu gelaya waa wax loo baahan yahay baan wa ishaadin wa bishardi ishaadin waan kaa iibiyey bishardi laakiin waa inayn markhaati adinoo yeeshaa wa ashhiduu idaa tabaayactum ilaahay baa yidhi marageliya markaa wax kala iibsanaysaan wa khiyaarin wa bishardi khiyaarin waan kaa iibiyey bishardi laakiin khiyaar baa leeya maalin ama laba taasina waa ansaxayaa leannahu taasi way banaanay aw ajalin aw bishardi ajalin ajal mucayano ah bishardi waan kaa iibiyey laakiin lacagta dee waa inaad muddo mucayana igu yeeshaa أيضا شرطها في وسعيا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مصنع فاكتبوه إذا صلى الله عليه وسلم قال المامتها واعتاق وبشرط اعتاق الحرين وكاية بشرط لكن وإلى الحريصة ee oo wixii qofkii shay uu markaa leeyahay way haddana shardinta waa inaad xoraysaada waxaad yacni shardi looga dhigaya tasarufka qofka milkigiisa ku tasarufaya shardiga looga dhigaya shaarica ayaa tixgelinaya xoraynta wa bishardi o baraa'ati min alcuyuubi wa bishardi baraa'ati min alcuyuub wuxuui waa kaa iibiyey laakiin bishard dee beri baan ka ahay ceebaheeda shaygaa mabiicda ah ceebaheeda beri baan ka ahay dee wax ceeba ku soo baxaan فيبرأ دبنا وكبر إنه غني عن عيب باطل بالحيوان لم يعلمه سيد أمين ربع عبارة من أجل سوق هذا العينين وكبر إنه غني عيب خسا أو باطل أو قرصون أو حيوان كسبا وأنو أغاني وحكي كبر إنه غني عيب بغير الحيوان كبر إنه غني ساعة غارتي مريه يوحي لمكها ceeb daahirana oo ayana ka bari noqon maayo hadduu og yahayna oo ceebtaasi ceeb og yahay ay tahayna ayadana ka bari noqon maayo وبشرط نقل المبيع مبيع بيشير كريد من مكان البايع لقرهره شرط قيد يسمونه وانصحيا وقدع الثمار وبشرط قدع الثمار ميلها قوين قودا أو تبقيتها أما باقي القودا بعد الصلاح انتي وراء قودا مغضي دبدي شرط قيد ويه waxaa kaluu sheekhu uhi waa bishardi naqli lmabiic waxaa kaloo ka mid a shuruudda iibku uu ku ansaxo shardi waan ka iibiyey bishardi naqli lmabiic laakiin shardiga inuu ka raro laga raro mabiicdii min makaan ilbayc inaad iga rato leanna waa siduu caqdigu keenayey qofku inuu shaygii la wareego oo uu rarto oo meeluu leeyahay dhigta ama meel ninkani aanu lahayn uu dhigto ama hadday isla meeshiisii tahay uu yidhaahdo waar bal halkana ka qaaday ee ammaanaysii haddii iminka araad masalan qeyb muraabaxada oo kale waxaynu nidhi waa in shaygii lala wareegaa hadduu doonayo bakhaarkii weynaa ama meheradii weynada ama hoolkii weynaa inuu alaabtii la wareego waa inuu yidhaahdaa halkani ammaanaysi halkanaan yar dhiganaya halkan dhulkan yar caariyeysi waar ii soo raraa dabeetana ihahdo waar labadaasii dhexdooda yar ammaanaysi deetana waa halkaa dhigtaa markaas ayaa la odhan karaa shaygaasi ugu qabdiyey laakiin hadduu alaabtii halkaa rasayso m koorahan ii soo dhig isla meeshiina ninkii leeyahay waxba mu qabdinin markaa gacanta kuma dhigin imaa waa inuu meeluu leeyahay u rabtaa ima waa inuu meel cid kale leedahay dhigtaa ama meelaan cid lahayn ee wadada dhigtaa haddii uuse meesha dhexeeda dhiganayo waa inu idhaha buqcaddina caariyeysi eemareysi markaasuu markaa odhan noqonaya wuu qabdiyo shaygii gacanta ayuu ku dhigay dariska qaybtiisana halkaa inoogu jirto wallahu aclam alxamdu lilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina maxamedi wacala aalihi wasaxbi wasalam اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعلى كجنا بيعني من في باطل كاها أو بقدع الثمار وبش أو بقاو بشد قدع الثمار وعشر يملها قوينتودا أو تبغيتها مبا كباغية القودة بعد الصلاح بعد بدو الصلاح انت ولا قود مغضي دبدي mar haddii midhaha wanaaggooda uu muuqdo oo bimacnaa ay bislaadaan mabaadiu nabj uu muuqdo oo shaygii midaboobaya uu midabaysmo oo shaygii jilcaya cuqdabda qaar way jilcaan qaarna midabbay sameeyeen midabbay ku bislaadaan qaarna way jilcaan qaar yacni heer bay gaadhaan yacni heerkaa marka ay gaadhaan bislaanshaha waxa bannaan in ayadoo la iska iibiyo uun oo iga goosa iyo ha kugu yaalla midna aan la odhanin ha kuugu yaallaan iyo iga gooso intaba waa la odhan karaa shardigaana wuu ku ansaxayaa waanu nil ijmaac midhuhuna xilligaa dee aamin baa loog mar hadday bislaadaan aafiya caha inay ku timaado markaa weliba shardulibqaa waa marka aan talaaxuq aanu samaynayninee midho iska dababaxaya aanay ahayn ilaa hadday iska soo dababaxayan intii imika lagaa iibiyo bislaatay gudaysooyin kale ka soo dababaxayso shardulibqaa markaa ma banaano in lagu sii daaya ila wax kale isdhexgelayaani oo wasfin yuqsadu wa bishardi wasfin yuqsad waxaa kaloo ansaxaya iib la shardiyey wasfi loo qasiyo ka kownilcabdi kaatiban inuu addoonku yahay mid wax qora hadiyo gorale amhilada waynu arki doonaa amhilo dhanoo wada addoona masale ayuu ka soo reebayo shan iyo lixo wada addoona waayo addoommada xilligaadii ay culimmadu ka hadlayeen badnaayo jihaadkiibaa oognaayo gaaladaa laga soo qabsanayo sayrad bay leegtaa xoolaho kale ah saa daraadeed baa amsiladooda bay addoomma ay u yihiin inta badan oo wasfi yubsaka kownilcabdi kaatiban addoonkan bishardi waan ka ibsan laakiin waa inuu dee nin wax qorayaan uleeda qoraan doonayaa kaana iibkaasi shardigaa wuu ku ansaxayaayo dee waa wax maslaxadda camdigu ay keenayso oo ma soo gelaya markaa can baycin wa shardin kii la diiday ma soo gelayo ama gaadhigaasaan yani khasab shardi waa inuu turubo yahay waa inu yani waxyaalo la jecel yahay ayaa markaa la shardinaya ow anlaa yuslima almabiica inaan u dhiibin shay wada xataa yastawfiya samarahu lacagtiisa ay la obso ow iraddi bicaybin ama cercelinteed ayuu shardiyey waxau idhi ow ama bishardi anlaa yuslima almabiica inaanu dhiibin shayga mabada xataa yasawiya samarahu ilaa lacagtiisa obsado shay buu iibiyey lacagtuna muajal maaha oo wakti dambe lama qabano lacag hadda la yska rabo weeye wuxuu i bishardi waan kaa iibiyey laakiin shardi gacanta kuu gelmaayo shayga ilaa aada lacagta idibto markaad lacagta idibto maan gacanta kuu gelinaya taasina way banaanta laakiin hadday lacagta lagu heshee xaalay muajalay noqotay muddo yeelato taa markaa ma odhan karo ilaysaa ogolaaday inuu muddo yeesheen ow raddi bicaybin wa bishardi raddi bicaybin wuxuu uhi waan kaa iibsaday bishardi laakiin hadday ceebi ku soo baxdo waa inaan kuu soo celiya taasina waa waxyaalihii muqtadar caqdigu uu keenayey ayana iibka iyo shardigaa wada socdaa wax dhiba male marka bayci wa shardin baa ii baatila ilaa saddex iyo tobanka masruu inoo tiriyey mooye waka bayci mulaamasa waxaa ka mid ah imaamkii baatilkaa bayca isla taabashada kaan yalmisa ama yalmusa waa inuu taabto hawban mare madwiyan la duuduubay ow madwiyan duuban ow fii dulmatin ama mugdi ku sugan uma yashri inuu ibsado calaa anlaa khiyaara low inaanu khiyaar yeelida rabo markuu arko walmunaabada ayaa isaguna bayca isufuuridda ayaa isaguna bayca manhi ah oo baatil ah bian yambida waa inuu tuuro kullu minhumaa sawbahu ayuu tuurayaa calaa ana axadamaa midkood bil akharinka kale ayaa la qaabilin walaa khiyaara khiyaarna ma jira iyo doon idaa carafa atuula marka ay dherarka ogaadaan walcarda iyo balarka aw ama bian yambudaw ilay inugu soo tuuro biamanin macluumin lacag la yaqaano inuugu soo tuuro waxaa sheekuu leeyahay imaamkii baaila waxaa ka mid ah waka bayci mulaamasati isla mulaamasa waa mufaacala waa isla taabashada oo muxuu inoogu suureeyey bian yalmisa ama yalmusa labadaa waa la odhan karaa lagu dabdi karaaye waa inuu taabto sawban madwiyan maro duuduuban ow bi dulma ama mugdi ku sugan uma yashri ibsoo calaa anlaa khiyaara idaara markuu arko inaanu khiyaar yeelanin macnaha taabashaas aragtidii laga kaafdoobaya dee shayguna shay yacni la arkayo oo la gala inuu yahay baa shardi u ahay ama wuxuu leeyahay markaad taabato waan kaa ibi waa kaa iibsan yahay markaana siiqadii baa meesha ka maqan ama wuxuu leeyahay shaygaa waan kaa ibi marka aad taabato iibkaasi waa laasimay khiyaarkiina waa go-ay taabashadaasuu ku laasimayaa waa isla taabashada walmunaabada isutuuridii ayaa iyaduna aan ansaxaynin oo waa maxay bian yambida waa inuu tuuro kullu minhaa sawbahu maradiisa ayuu tuuri calaa ana axadua midkood bilaakhira muqaabalun bilaakhiri ka kale ayaa la qaabilin oo lagu kala iibsanaya laba maray ku kala iskala iibsanayaan culamada rishwaana iyo gooshaanaba iyoiskala suugna midba mida kale waan kuu soo diray hadday iisoo tuur walaa khiyaara khiyaarna ma jiro idaa carafa atuula walcabda mid waliba markuu kala bixiyo ee dherarkeeda iyo balarkeeda ola khiyaar ma leh iibiguna khiyaar buu lahaa ow bian yanbidaw ilayhi bihamanin macluum ama waa ku yacni shaygaa waa kuu soo tuurayaa lacagtaa leeg baanan kaa siiye marka waxa laga kaafdoomayaa dee siiqadii baa taana laga kaafdoomayaa haddaba labadan iib ee mulaamasa iyo munaabada waxa baatil ka dhigay hortinahyi baa ku soo arooray xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi si abuureyre laga warinaya ana rasul lahi sal l sl nahaa can bayci almulaamasati waalmunaabada labadaa iibee isla taabashada iyo isu tuuriddaa ayuu diiday midda kale dee ara- mar aragti la-aan baa jirta mar siiqa la-aan baa jirta mar shardi faasida baa jira waalmuxaaqara muxaaqarada ayaa iyana ibaabka baadilka ka mida wahiya baycu lburi waa burkii oo la iibiyo qaadi oo la iibiyo fii sumbulihi dee saabuulkiisii ku sugan mid saafi in lagu iibiyo wa bayci maa lam yumlak waxa weye wa bayci maa lam yamlig waxaanu milkin iibintii ayaa isaguna baatila ilaa fii salamin wa ishaaratin wa riban mooyaane waxaa sheekhu uhi walmuxaaqara iibkaa la yidhaha baycu lmuxaaqara ayaa isaguna xaaraano baatila wahiya baycu lburi waa burka oo la iibiyo qabadidii iyo waxa markaa saabuul kale ee markaa daxaaran oo dhan oo fii sumbuli saabuulkiisii ku sugan in la iibiyo bisaafin mid saafiya lagu iibiyo oo markaa iyada tignigiy wax liyaaliya wixiiya waagadii oo dhexan laga saafgareeyey liannu xadiid baa ku soo arooray nabigu sala allahu alay sl nahaa cani lmuxaaqarati waalmusaabana ayuu diiday xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan iyo asxaabu sunan midda labaad ee isleekaanshahoodii baan la ogeyn ile kana waxbaa la qobbaa la socda kana waa saafi raashin markii la isku ibinayana inay isleegyihiin oo xaalatulcaqdi le isleegashooda la ogyahay ayay ahayd aljahru bilmumaasalati ka xaqiiqati lmufaadala baanay ahayd qaacidadii in laga jaahil noqdo isleekaanshahooda wuxuu la mid yahay mufaadalo xaqiiqa ah kalabasi xaqiiqa buu la mid yahay midda labaad ee burgii wuxuu ku asturanyay waxaan saraaxiisa ka mid ahayn marka waa in saafi laga dhiga wa bayci maa lam yamlig waxaanu milkinin iibintiisa ayaa isaguna baatil ah waxaana u daliila arrinta xadiid si abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan cabdillaahi ibnu camrina laga warinayo nabigu sala allahu alay sl uhi laa talaaqa ilaa bimaa tamlik walaa cidqa ilaa bimaa tamlik walaa beeca ilaa bimaa tamlik dee furiin ma jira waxaad milkisan lahay furiin aad milkisan lahay gabadhaad markaa qabto ood alqadaheeda milkisan dumaad furi kartaa cidqi iyo xoreyni addoon aad milkisan dumaad xoreyn kartaa walaa beeca ilaa bimaa tamlik waxaad milkisan lahay ayuunbaad iibin kartaa laakiin saddex masalo ka soo reebay iminka mar dhaweydna waa laba masalo w ku inoo soo reebay laakiin xagga dhiibidda ayuu markaa ka hadlayay iminkana xagga gacanku adoon adoon hayninba buu ka hadlaya ilaa fii salamin mooyaane macnaha waxaa laga wadaa muslamu fiihi muajala shayga masalan aada iibinayseen lacagtiisa sii qaadanaysee lacagtiisa lagu horumarsanayo ee masalan lagu qabtee laguhi boqolkaa dollar waxaan kaaga iibsanay khudaar intaa leeg baan kaaga iibsanay amaba yacni gaari baan kaaga iibsanay ama neef ola inaad hadda ma oo lix bilood kadib aad keenayso shardi ma aha inaad hadda milkisan tahay waktigaa lagu qabtay ayuunbaa laga maarmaana inaad keento markii galana waxay shay aanad hadda dhiibi karayn buu ahaa oo halkii ugu horreysay ee markaa aynu ka bilownay masaladii markaa waxay ahayd wabayci ma cajiza can tasliimi xaaranka dayri fi lhawaa ilaa fi ishaarati wasalami ishaarati wasalami kujabka xaggaasuu ka eegay iminkana xaggan kaleu ka eegay iyo wa ijaaratin ijaaro mooyaane waa ijaaratu dimma wuxuu kireeyey daaba iyo gaadhi ama neef xoolaa buu kireeyey waana ijaaratu dima ijaaratu cayn maaho mid mucayanaan lama kala wuxuu doonayaa qofkani in berbere la geeyo jumcaha marka waxaan kaa kiraystay buu leeyahay gaadhi langarbusara oo modeelkaasa oo dhaya buu leeyahay iminka inuu mar hadday markaa ijaaratu dima tahay inuu milkisan yahay ayada shardi ma aha waa inuuna ha dhowto markay muddadaa gaadho waa inuu keenaa waa riba riba mooyaane ashadii raba ugahayd mooyaane oo tanna muxuu ka wadaa masalan raaqayb raashin masalan kaba soo qaad raashin baa raashin lagu iibinayaa ninkani wuxuu haystaa sanqor ka soo wuxuu haystaa beriiskana wuxuu haystaa ka soo qaad maaso labadaa la isku iibinayaa labadibana mucayan maaho wuxuu leeyahay niyow kiilooga waxaan kaaga iibsaday beriiska kiilo baastadaan kaaga iibsaday labadii kiilooba mucayan ma aha waa cala dilba sidii baa iibka ku dhacay laakiin maxaa shardi a intaanay kala tegin inay kala qaataan dee intaanay kala tegin inay kala qaataan wax muddaana looma samayno haddii muddo loo sameeyo la yidhaahdo markaynu hadhow markaynu dee qayraadan ama fadhigan ama aynu dhammaysano hadalkan ayaynu kala qaadanaynaa marka ajal baa soo gashay markaa qabla tabaru qaba la kala qaatay xuluul baanu ahayn marka wa riban ribo mooyaane oo markaa laba shay oo rabowiyo abtidinma ah marna waxa mucayanabaa wax mucayana lagu iibiyaa marna shayun fi dimabaa shayun fi dima ama shay fi dimaba fi shay mucayana lagu iibiyaa taa mooyaane mid walba waa ansaxaya manfacada waijaara ilaa fi salamin waijaaratin salam iyo ijaaro iyo ribo mooyaane ijaaradiiyo ribada ku dhacaya wax caladima ah mid waliba waa ansaxaya manfacada iyo masawfiiga iyo madiicdu xaalatan caqdi iyaanu qofku lahaaninbe masaa'il daqiiqa buu sheekhu ayuu keenayaa وبيع وكبيع لحم هرب كيمني ويد حيوان لقوه ولو غير مأكول يعني مدل عربة يؤهانين إسلام بنانا ويجوز عنا بيع اللبن بحيوان عن إن لقوه بيو حيوان عن لقوه بيو بنانا لم يكن في ضرعه عن الذي سلمان من جنسه أنه كسغنين waxaa sheekhu leeyahy raxima allahu tacaala wa ka bayci laxmin iibabka baatilka waxaa ka mid ah ka bayci laxmin hilib iibintii bixayawaanin noo noole lagu iibiyo walow hayri maakuulin kaa noole maakuul bayuu ahaanine waanay dhacdaayo reer miyigeenna marka masala neef geeli jabo geelu hadduu jabo ma kabmo xayawaanka oo dhan way kabmaan halkaasunbaa lagu qalaa deetna ninkii reer miyiga ahaa dee markay hali ka jabto ama awr ka jabo dee miyuu wada cuni karaya neef aryabaa la cunaa la shiishiishaa meelaa la gashaay neef geela siduu odhan hadday labaatan qofkiin ma dhammayn karayaan weel iyo waxay ku ritaanna ma hayaan tallaagedana ma hayaan dee in la iibiyo oo lacag lagu iibiyaa way bannaan tahay laakiin maadaama oo reer miyigii dee aanay markaa lacagna kaashana haysanin dee waxa la adigu hebelow lugtaa qaadoo laba neef bixi adigu kan jeenayan qaado intaa bixi adigu dhowrkaa feerood qaadoo intaasoo neef bixi markaa taasi ma banaana baycu laxmin bax walow kayri makuuli waar adigu lugtaa qaado dabeer baaban u baahana dabeerka kiraanu iska dhaansanayn yacni ma banaana yani yaanu makuul ba ahaani mid la cunaba yuu ahaanine ahar ayaa markaas ay warinayaan bayhaqi iyo daara qudni iyo naha nabiyu can bayci laxmi bilxayawaan inkastoo markaa sanadkii xadiiskaala daciifiyo ahar kale oo markaa saciid ibnu musayib mursal markaa inkastoo maraasiisha saciid ibnu musayib markaa imaam shaafici uu aqbalo oo imaam shaafici cabdirazaq iyo abu daawud maraasiisha daara qudni xaakim bayhaqi ay warinayaan ana nabiya nahaa can bayci laxmi bilxayawaan wuxuu naxyey in lagu iibiyo hilib xayawaan noole in lagu iibiyo wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi baycu labanin bixayawaanin caana inaad ku iibiso xayawaan oo iska bannaantay xogay xagad caanaa adoo sito xogay saruraysan intii haddii aad xabadii haagada ka siisato ama waxargan marka aad ka siisato reer magaal markaa iyaguna isaga baahan caanaha way iska bannaan tahay wayajuusu baycu labanin bixayawaanin laakiin maxay yidhahdeen lam yakun fii darcihi laban min jinsihi laakiin waxaa shardi a xayawaankan aada caanaa siisanaysa waa inaan candhadiisa aanay ku sugnayn labadu min jinsiyi caanaha aad fiibinaysa caano la jinsi yahay oo maxaa laga wadaa neef aan irmaanaynba waa inaad ku iibinayso ama haba irmaanaado candhadiisa caanaha ku sugnaadaanay laakiin waa kala jinsi caano geel ayaa waxaad ku iibinaysaa deeri caano leh markaa waa kala jinsi haddayse isku jinsi inaad markaa dee caano riyaad aad waxarma aad markaa riimka dhashay aad ku iibinayso ma banaano bay leeyihin markaa ribaa soo gelayso qaacidadii muddul cajwa markay dhinacba markaa laba shay oo rabowi markaa ka soo jeestaan ee xaggan dirham iyo timir ay ka soo jeesato xaggana ama laba mud ay ka soo jeestaan wala dirham muddul cajwa qaacidadeedii ayay soo gelaysaa bay yidhahdeen waka bayci shaatin waxaa kaloo ayadana bee neef labuni numcaanma bimiliha lagu iibiyo neef caana leh neef kaloo caana leh in lagu iibiyaa ayaduna ma banaana leannahu waxay leeyihiin dee neef iyo neefki wa isqaabilsayn caaniya caani wa isqaabilsayn isla kaysoodin lama ogaa waka bayci shaatin labunin caanama bimiliha lagu iibiyo wa bayci lxasaati bayca quruurax ayaa isaguna baatil oo aan ansaxaynin kaan yabiica waa inuu ka iibiyo min haadi alaswaabi marooyinkan maa tacuul calayhi lxasaatu waxay maraya quruuraxaasi ugu dhaco wa baycu lmaa'i iljaari biyihii soconayay walow muddatan macluumatan muddo la yaqaanaba ha ahaatee ayaa isaguna iibkiisu aanu ansaxaynin waxaa sheekhu leeyahay wa baycu lxasaati waxay sheegeen iibkoodaan ansaxaynin beyca beycu lxasaa beyca quruuruxa nabigu sala allahu calayhi wasalam waa nahiyey xadiidkai asxaabu sunan ay warinayaan nahaa rasula can bayci lcasaati wa can beyci lgarad beyca quruuruxa ama yacni beyca qarad iyo kaduku soo waajibi oo waa sidee beycu lxasaad kaan yabiixa waa inuu keliya min haddi aswaabi marooyinkan maa taqaw calayhi lxasaatu waxay quruuruxaas ku dhacdo quruurxasaan kuu tuuraya kuugu dhacdan kaa iibi ama markaa tuurto quruuraxa maradani waa kaa iibsan day ama waa kaa iibiyo khiyaar waxaad leedahay inta dhagaxaas aad ka tuurayso dee shaygii baan la garanayn ama waktigii khiyaarka ama siiqan jirin oo meeshii ka baxsan wa bayci ilmaa'i jaari biyo soconaya iibintood ama biyo soo burqanaya sayn horeba usoo marnay ayaana ma banaano walow muddatan macluuma muddo macluumo aba ha la iibinaye lianno dee waxaan mamluug ahayn weeye markay meeshan ay ka soo baxayaan adigu aanad lahayn biyihii mamluug ma aha midda labaad qadarkoodii dee biyahaa qulqulaya ama biyahaa soo baxaya qadarkoodiina lama garanayo waa nuqsaamayaan ama waa kordhayaan laakiin dee haddii ama berkad lagu hayo ama haddii dee booyad lagu hayo iyaga waa la kala iibsan karaa biyaha fadhiya aan la garanayo miqdaarkooda intay yihiin iyaga waa la kala iibsan karaa laakiin biyo qulqulaya ama biyo marka meelkaa soo baxaya walow muddatan macluumata ma ahaatee ma banaana wa bayci hamarati midhaha iibintoodii ayaan iyaduna bannaanayn qabla salaaxi wanaagooda ka hor bikayri shardi alqaci shardi goyne iyadoona la soconin fa in baaca hadduu ibiya naklan timir wa calayhi hamaratu mu'abbara midha la bacrimiyeyna ay ku yaalaan faya lilbaayici ka iibiyey baa leh aw hayru mu'abbaratin kuwaanba la bacriminin baa ku yaala falilmushtari ka iibsaday baa iska leh wuxuu sheekhu leeyahy wa baycu hamarati qabla salaaxi bikayri shardi lqaطci midhaha iibintooda isaguna baatila qabla sala qabla buduwi salaax intaan wanaagoodu muuqanin bikayri shardi lqaطci shardi goyn ayadoona la soconin ama shardi ah ha ku yaalaan ama mutlaqan in la iibiyo horta xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa ku soo arooray ana nabiya sal nahaa can bayci hamarati xataa yabduwa salaaxuhaa in la iibiyo midha ilaa wanaagoodu muuqdo marka wanaagoodu muuqdo wayna ee ay bislaadaan waataynu saarayno waa la iibin karaa shardi goosasho iyo ha ku yaalaan iyo mutlaqanba waa lagu iibin karaa leannu markaa aaho iyo aafo beli bay ka yihiin aamin bay ka yihiin laakiin midho aan weli wanaagoodii gaadhin iibintooda iyo bishardi lqadr muxuu macnaya masaa'ilka fiqahaan markaan dhiganayna noogu dhibta badnaa ama fahankeedu ugu adkaalay ka mid ahay masaladan horta mid weeyaane qabla buduwi salaax intaan wanaaggoodu muuqanin ka horbaa ha ahaatee haddana waxaa shardiga midhihi inay muntafac yihiin midhihi iyagoo muntafacahoo la cuni karo la intifaacsan karo laakiin bislaanshahoodii dhammayska tirnaa aan gaadhin waxa lagu iibin karaa unbay qabaan waa cidda shaaficiya waa cidda xanaabila in bishardi lqadci shardi goosasho in lagu iibin karo leanna waxay le midhihi mar hadday halkaa joogaan oonay si fiican u wada bislaanin caahooyinka iyo aafooyinkay u nugul yihiin u ban yaallaan keliya waxaa lagu kala badbaadi karaa waa imanka iga gooso wixiina waa in la isticmaali karayaa haddii ay ugur yihiin un la isticmaali kara dee iibkiisa waa in ilama banaan ila waa hayru muntafac markaasi waxaan intifaacba lahay in la iibiyaa ma banaana markaa bishardi lqadci tana waxaa lagaga badbaadi karaa unbay leeyihiin dee caahada iyo aabadaas ayaa ayaa lagaga badn ayaa lagaga badnogu karaya halkana wuxuu sheekhu uhi fain baaca naklan hadduu timir iibiyo dee timireed wa calayhi hamaratu mu'abara midho la ta'biiriyey baana ku sugan fahiya lilbaayici ka iibiyey baana mar haddii la bacrimiyey ama la awrdhamay aw hayru mu'abaratin midaan la bacriminin falilmushtarii mushtar baa iskale waxaa jirtay markii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu madiine yimi ayaa madiinadee waa meel timirta caan ku ah ayaa wuxuu arkay buuq iyo rafaad iyagoo intay ubaxa kalab soo qaadaan ka dhadig ubaxiisa dhex gelinaya maase waa arrintan waxay kade saasaanu samaynaa bay yidhahdeen iska daaya buuhi markaa haddaynaan saas samayninba waa iska soo baxayaane sanadkii ayaa waxba ka soo bixi waayeen sida xadiidka imaam muslim iyo axmed iyo aimada faraa badan ee saxaabada faraa badanna ka soo arooray uu ku soo arooray markaa wuxuu yidhi antum aclamu bi umuuri dunyaakum waar arrimaha adduunyadiina idinkaa u aqoon badan markaa taa macnaheedu ma aha arrimaha adduunyada diintu shaqo kuma leh ma aha leanno diintuba dee arrimaha adduunyada iyo aakhiraba way nadaaminaysaa aayadda qur-aanka ugu dheerina arrin dhaqaale iyo daynba dhex martay iyo mucaamalo ayay ka warramaysaa mucaamalaadka iyo wax kala iibsigana shareecadu qawaacid bay u dhigtay laakiin waxaa looga jeedaa antu calamu biumuuri dunyaakum arrimahan farsamooyinka ah ee ilaahay bini aadmigan uu ku ilhaamiyey ee tajribada iyo tijaabinta bini aadmiga ilaahay uu ku garansiiyey hadda innagu waxaynu samaynaa reermiyigeennu xayawaanka kale oo dhan labku wuu iskaga jiraa laakiin idaha idaha qoodhaya wa labka waa laga reebaa waxaynu ugu talagaleen inay lagu daro oo idahaasi ay rimaan xilli ku beegan dhalmadooda ay guga ku beegan tahay haddii sidaa laga daayo wanka lagu sii daayo sida riyaal lagu sii daayo jiiraal bay wada dhalayaan jiiraalkii markay dhalaanna maqashi yarayna waxay ku ababto heli mayso idihiina waxay markaa ku noolaadeen heli maayo intaba gambaysa noqonayaan lax dambe oo la dhaqanaya ma jirto halaasay ku dabargo-aysaa ma aayad qur-aan u tilmaamse xadiis baa u tilmaamay waa wax ilaahay ku ilhaamiyey oo dadka u baray kana ay ogaadeen inaynu halka waxba ku noqonayna kana inu halka wax ku noqonayo tanna waa arrimaha noocaasoo kale ah ee macnaheedu arrimaha adduunyada diinsa almadiinta iyo dad markay xadiidka fahmeen ay markaa u fahmeen diintu yacni shaqo kuma leh arrimaha macnaheedu maaha waa arrimaha yaryar ee markaa farsamada la xidhiidha ee ilaahay uu tajribada iyo dadkiisa ku baray soo yani tijaabinta markaa fain baaca naklan hadduu ibiyo wa calayhi hamaratun mu'abaratun midho la awrabay oo markaasaa dee loo talqiixiyey faya lilbaayiciin midhahaasi mar hadday taabiirsan yihiin qofkii iibiyey baa leh aw hayru mu'abara waa midhaha la awrabina waa sawbaxun falilmushtari baa leh lannu xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man baca naklan qof gaatimir iibiya gaatimireed iibiya qad ubbilat saa loo talqiixiyey oo saa loo awrabay fa sabaratuha lilbaayici midhaheedaa waxale kii iibiyey ilaa an yashtarda almutaac inuu keliisa shardiso oo yidhaahdo bishardi midhahaana ii raac iibka inuu yidhaahdo mooyaane kaa iibiyey ayaa markaas leh wa bayci ruabi wa ka bayci ruabin iibintii way bimili ruab lagu iibiyo oo bitamrin ama timir lagu iibiyo ayaduna waa baail ruab waa xaaladda shanaad ay timirtu marto alci iyo balxi iyo busri iyo rutab iyo tamr xaaladahaasay soo martaa dalci iyo khalaal iyo busri iyo balxi iyo busri iyo rutab iyo tamr waa markaa rutabku ugu muudka badan tahay in birutabin mili lagu iibiyo aw bitamri ama timir lagu iibiyo cinabkii min cinab lagu ama sirib lagu iibiyo ma banaana liannu hadhowta markaay muudkani ka baxo ayaan la ogaanay inay isleekaanayaan nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey can bayci rudabi bitamr rudab lagu iibinayo timir markaasaa wuxu dhi an yanqusu rudabu idaa jafa oo rudabkani markuu qalalama nuqsaamaya faqaaluu nacam faqaala falaa idan haddaba may ma banaana buud haddii kiiloo rudaba iyo kiiloo timira la isku iibiyo waxaana la doonayay dee si ribo looga baqdo raashin marka isku mida la isku mina isleegyihiin kiiloogan rudabkaa markuu muudka ka baxo miskiinunbuu noqonaya marka waxay noqonayaan miskiine iyo kiilo la isku iibiyey oo isku jinsi ah ayuunbay markaa noqonayaan taasina ee mid bannaan maaha wallahu aclam darska halkaa inoogu joogo